wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii taxanaha ee aan kaga hadlaynay xaaladda nabadgelyo ee dalka qaybta labaad ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa xaaladda nabadgelyo gobolada koonfurta iyo awoodda ciidamada dowladda federaalka iyadoo dowladda federaalka ay gacanta ku hayso inta badan gobolada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa haddana gobolada qaar weli waxaa ka jira xasilooni daro shacabka saamaysay deegaanada qaar waxaa la tilmaamaa ciidamada inaysan kasban kalsoonida shacabka waxaana lagu eedeeyaa ciidamada inay ku kacaan fala lidib ku ah xuquuqda insaanka wadooyinka qaar sida gobolada shabeellooyinka waxaa yaala jidgooyooyin ay ku sugan yihiin rag wata darayska ciidamada dowladda federaalka saraakiisha maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa caddeeyey jidgooyooyinka yaalla wadooyinka gobolka shabeellada hoose inay yihiin kuwa lagu dhibaateeyo shacabka kuwaasi oo ay dhigteen rag wata darayska ciidamada dowladda guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose dhinaca maaliyadda cabdifataax xaaji cabdulle ayaa arrintaasi ka waramay baaranka ugu badan taalana waa wadadan maaragtay walaweyn hormarta oo abwi dhinac ka marta oo dhanka baydhabana aada xamar tagta wadadaas waa wadada ugu badan oo isbaarooyinka u yaalaan dhibaato xoog lahaa jirta ciidamada isbaarada dhiganaya waxay isugu jiraan gobolna waa military qolana waa maleeshiya oo isbaarooyin dhiganayo dhibaatooyinka jidgooyooyinka waxaa sidoo kale laga dareemay gobolka baay oo ciidamada milatariga gobolkaasi ku sugan ay u yaalaan inta u dhexaysa degmada buurhakabe iyo degmada bardaale oo gobolka baay ka tirsan qiyaastiina isku jira boqol iyo labaatan kilomitir in ka badan shan iyo labaatan jidgooyo lacagana looga qaado gaadiidka malaaq malabow malaaq isaaq ayaa ku baaqay ciidamada dowladda inay u turaan shacabka baydhawo wali argo hayne ini kushalguurata haddii una fiirin qaabka maamulka iyo sida nagad taas may ataha haddii magaaladii aarday boqolkii tallaababa yageeka hata isbaara la dhiki lanka isbitaal isbaarada dhikadaawna tuutanka jaro nasiib humo dhiidiyo istaatadii soomaaliya ana garabka inkiirinte waa nasiib humo waay waa in shacabka liinturu waay kooxda al-shabaab waxay maamulaan degmooyin badan oo gobolada koonfurta soomaaliya ka mid a waxaana gobolka inta badan degmooyinkiisa ay haystaan uu yahay gobolka bakool saraakiisha maamulka iyo in badan oo ka mid ah shacabka magaalada xudur ayaa sanad ka hor ka barakacay magaaladaasi markii ciidamada ethoobiya ay faaruqiyeen waxayna barakac ku ahaayeen dadkaasi ka cararay magaalada xudur degmada ceelbarde ee gobolka bakool gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo v o a la hadlayay wuxuu sheegay dowladda federaalk inaysan ka helin taakuleen military iyo in dib loogu celiyo magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ciidanka markaan aas-aasayna oo aan diyaarinaynaba mashaar annaga kuma kala jirin laakiin haddii caalamkii uu keenay oo lacagihii la keenay oo dowladii mahayata oo ciidamadii diwaanka inaan qeybta annaga ka qaadanaa rabni haddii la waayana waxaa waaya annaga hoggaanka annaga waa soconaya haddii la helana khayr waay amisom ayaa wada qorshe lagu tababarayo ciidamada dowladda federaalka waxaana dalka soo gaaray maalmihii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasi oo dalka dibaddiisa tababar kusoo qaatay waxaana la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga sida uu xaqiijiyey afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta amisom korneel cali xaamud ciidan badan oo soomaaliyeed oo tababar ku maqraa baa jira ciidankaasi inta badan soo noqday maanta waxaan hubaa amisom uma baahno marka nabadgelyada bakaaraha la ilaalinayo ciidan yar oo soomaaliyeed oo tababarkooda iyo xeeladooda iyo niyadoodu ay aad u wanaagsan tahay iyaa ilgibirsi halkii la doonayo iyo sida la doonaya u seexiya waxaan jecelnahay ciidankaas inaan badinno ciidanka soomaaliyeed inaan tababar u badinno sanadkan annaka waxaan ugu hanweynahay adduunka waxaan ka haynaa ballan odhanaya ciidamada soomaaliyeed sida amisom loogu gargaaro yaa loogu gargaari waa la dhisi waa la idinla qalamayn waa la idinla tababari amisom markaasi farsamo uun bay ula joogtaa markaa dadkan ay kula qabatee shaqadii dadkii lahaabaa qabanaya waxba laba boqoloo kun oo ciidan oo amisoma amba adduunka ka socda haddii la keeno nabadayn kari maayaan baan aaminsannahay soomaaliya haddii ay soomaalida qalbigooguna raacsanayn aqoon-yahanada soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba tayada ciidamada qaranka oo sare loo qaado inay tahay waddada keliya ee xasilooni iyo kala dambeyn lagu soo celin karo maxamuud maxamed xasan maxamuud shiino ayaa ka hadlay ciidanka waa in ay helaan moral baa ay ku dagaalamaan ciidanka haddii ilmihiisu ay gadaal ka baahan yihiin isagu baahan yahay saanadiisii oo hub ahaan dhar ahaan hugiisa oo kaamil ah hadduusan helin oo lala daaba taagnayn dawadiisa waa dhaawacamayaan geedaha masaska wax walba xabad iska dhaaf in dawladda ay ku tala gasho well equipped ay laga dhigo haddii aan laga dhigin eh, jidad jidgooy waa dhacayaa wuxuu arku uu cunayaa qorina haysto wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa wada qorshe lagu horumarinayo awoodda ciidamada dowladda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga maxamed sheekh xaamud ayaa dhowaan ka qaybgalay tababar loo soo xirayay ciidamadii ugu horreeyey oo kumaandoos ah tan iyo markii dowladdii dhexe ay burburtay meelaha naga maqneed ayay ka mid tahay in ciidanka kumaandoska oo danab loo yiqiini unugtii ugu horaysay laga aas-aaso halkan wixii laydinka sugaayo waajibaad inaad fulisaanaan idinka doonina iyo wax ka badan annakana waxaan rabnaa inaad naga fishaan inaan xuquuqdiina aan sugno inta aan awoodi karno waad la socotaan dowladda dowlad oo iska yacni oo cusub oo hadda iska garguuranaysa waa weli canshuur arooris may gelin waxay ku tiirsan tahay kaalmada dad yacni ka imaada een dowlado kale aan saa- saaxiibo nahay sidaas darteed idinkana noo dulqaata annakana waa idin dulqaadina laakiin waxaan idinka rabnaa in wixii maanta ka bilaawdo ay meel noogu qornaato la dagaalanka cadowga inaan u helnay wixii lagula dagaalami lahaa
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii aan uga hadlaynay xaaladda nabadgelyo ee dalka qeybta saddexaad ee barnaamijka aan uga hadlayna xaaladda nabadgelyo ee dalka waxaan ku eegaynaa xiriirka ka dhexeeya ciidamada dowladda federaalk iyo shacabka soomaaliyeed